جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qarax gaari dagaal looga gubay saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya xoogga ay ku heesato wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayadaas waxaa fashil ku soo dhammaaday wadahadal la doonayay in badda soomaaliya lagu siiyo dowladda xabashida itoobiya kaasoo xukuumadda adisababa iyo kooxda riddada uga socday dalka turkiga maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladdiini a u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas muqaawamada muslimiinta falastiin ayaa gantaallo ku garaacay magaalada talaabiib oo ka mid a dhulka muslimiinta falastiin ee xoogga lagu dejiyey sahyooniyadda yahuudda dagaal culus oo u dhexeeyey jabhadda faano iyo ciidamada dowladda xabishada itoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan qarax gaari dagaal looga gubay saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee ka mid a dhulka muslimiinta ee kenya xoogga ay ku haysato ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolinya saliibiyadda kenya kuwaasoo ka baxay xero ku taalla duleedka deegaanka kamboni kuna sii jeeday magaalada ikhakani ee gobolka laamu ee dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya qaraxa ayaa haleelay gaari kooyan lah oo quri dhashiika u saarnaa askar badan oo saliibiyiinta kenyana ay la socdeen gaariga iyo qorigii saarnaa ayaa gebi ahaanba burburay waxaana sidoo kale halkaasi ku halaagsantay askartii la socotay gaarigaasi wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo waraysi gaar ah siiyey warbaahintii islaamiga ah ayaa ka warbixiyey weerarkii shalay ciidamada mujaahidiinta oo ay cagta ku mariyeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka ilbaaq oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waaliga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka ilbaaq iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey mujaahidiintu waxay kula kalleen weerar xagmarin ah murtadiin deganeyd beesha la yidhaahdo raaxoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinladirirka ahay ee ay soo tababareen ciidanka xabashada etoobiya meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxiixaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan labaiyo tobankaa sana leylan wanaharan xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen labaiyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hobiya saanadna waa laga qaatay marka ay soo gurmaday is yidhaahdeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay miinayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarin ah ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ilbaaq ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoona allah filligii weerarkaasi lagu dilay toddobiiyo labaatan murtad laguna dhaawacay tiro intaasi ka badan waxaana weerarkaasi lagu soo qanimaystay hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowga xerada kaga cararay mahadsaned yaasir waxaa fashil ku soo dhammaaday wadahadal la doonayay in badda soomaaliya lagu siiyo dowladda xabashida itoobiya kaasoo xukuumadda adisababa iyo kooxda ridada soomaaliya uga socday dalka turkiga nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya waxaa fashil iyo guuldaro ku soo idlaaday wadahadallo magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga oo uga socday xukuumadda kaafiradda itoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya duluucda wadahadalladan ayaa ku qotomay sidii loo qaybsan lahaa biyaha soomaaliya etoobiya waxay doonaysaa in loo sharciyeeyo qabsashada badda soomaaliya halka turkiga uu doonayo in xabashida teeda loo yeelo si uu ugu ilaashado masaalixdiisa gumaysi iyo boobka dhaqaale oo uu ka leeyahay soomaaliya warbaahinta turkiga ayaa soo tebisay in wadahadallada lagu kala tegay islamarkaana wufuuddii labada dhinac ay u kala dhoofeen magaalooyinka adis ababa iyo alqaahira sababaha ugu muhiimsan ee uu shirka ankara u fashilmay ayaa lagu sheegay in etoobiya ay rabto xeebaha gacanka cadmeed iyo xeebaha waqooyi ee galbeedka soomaaliya kuwaasoo masaafo ahaan ugu dhow xeebaha koonfurta ee badweynta hindiya sababtaas ayay etoobiya u diidan tahay inay heshiis gaar ah la gasho kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan gurgurte sida wararku sheegayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in wafdiga etoobiyaanka ay miiska soo saareen shuruudo ay ka mid ahaayeen inaan marnaba lasoo hadal qaadin emoyugii ama is-afgaradkii ay la galeen oo muuse biixi taasoo beddelkeedna kooxda riddada soomaaliya ay caddayso marinbadeedka ay etoobiya siinayso xabashida ayaa aad ugu indha adag in waxa ay u baahan yihiin ay yihiin marinbadeed oo aysan macno weyn u fadhin in la yidhaahdo dekado ayaad ka dhisanaysaan xeebaha soomaaliya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxdii riddada soomaaliya islamarkaana hogaaminayay wafdigii dhanka soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka wuxuu ku xaqiijiyey in wadahadallada lagu kala booday islamarkaana etoobiya ay doonayso qaadashada badda soomaaliya shirkii labaad waa soo gebagaboobey waxaana lagu ballamay shir saddexaad soomaaliya oo mowqifkeedu waa hal mid oo aan aqbalayn ku qabso ku qadimaysid ayuu yidhi murtad axmed macalin fiqi dowladda xabashada etoobiya ayaa doonaysa in loo saxiixo qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya gaar ahaan xeebaha zaylac diblomaasiyiin etoobiyan ah ayaa laga soo xigtay in wasiirka arrimaha dibadda xabashada uu si toosa ula xidhiirayey abiy axmed arrinkaa oo muujinayay in dowladda etoobiya ay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya mahadsanid abuusheyba maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya dowladani oo loo qabtay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka caafiya ee hoos yimaada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dhammaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka kuwaasoo isugu jira rag dumar carruur waxayna ka faa'iidaysteen dowladdaasi mid ka mid ah macallimiinta inooga warbixiyo dowladda
maantay in aan halkan ku soo gebagabayno dowladii deegaanka caafi ka socotay magaceedana aan u bixinnay dowratu abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu shacaarkeeda iyo halkudhigeedana aan ka dhignay faaclam annahu laa ilaaha ila allah alcilmu qabla alqowli waalcamal shacaarkaas aan u bixinnay ikhwaani fillaahi dowladan haddaan ka warbixiyo waxay bilaabatay shan iyo labaatankii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaana la soo gebagabeeyey oo waxaa weeyaan daraasadeedii lasoo aflaabay afarta bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lix saas darteed waxay socotay muddo dhan siddeed maalmood siddeed maalin ayay socotay dadka ka faa'iidaystay deegaanka caafi dadka ku nool ee muslimiinta waaye degmada galhareeri hoostaga dadka ka faa'iidaysta rag iyo dumarba si aan kala harlahayn ayay uga faa'iidaysteen dadka bulshada ku nool deegaanka caafi afartan boqol afartan iyo siddeed ruux ayaa ka faa'iidaystay si guud oo soo xaadiray dowladdaas oo wax ka fahmay
daba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo isugu jira rag iyo dumar kana mahadceliyey dowladaasi loo qabtay لماذا خلقنا الله ألا محونا أبوري خلقنا الله ألا وحونا أبوري تعالى سرية لنعبد إن نعبد وحده وكلجي قال تعالى ألا وحور وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن إنس وإن يعبدون ما نوح كلهم أبورنا يكوري deegaanka ceel caafi waxyaabahan ka faa'iidana waxaa ka mid a arbiciin iyo tarbiyat alislaamiya ninka la yidhaahdo towxiidkoo shuruudihiisa iyo arkaantiisa iyo wixiisa aanu barannay
كم كم أولاد النبي نبي أولاد ديس مسيحين وأولاد وأولاد ديس صلى الله عليه وسلم سبعة تبعين وهم أيقنا إبراهيم إبراهيم وقاسم قاسم وعبد الله عبد الله وزينب زينب ورقية ورقية وأم الكث- أم كلثوم أم كلثوم وفاطمة bismillaah anoo magaca ku bilaaba nadiifa daahir cabdi oo magacayga leeraa meesha waxaan ku baranaynaa dee- dooro muddo sideed maalima soconaysay oon ka faa'iidna wax badan salaadaa nagala saxaayey towxiidka ayaa nagala saxaayey عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب ها- رضي الله الله كرى نقضي تعالى سريع عن حدث قال وحور سمعت حامق لرسول الله رسولك إليه يقول حال ولي إن- إنما الأعمال أعماش بالنيات والنيوينك وإنما لكل إن كلمة ما نوى وحنيت سؤال ما اسم النبي نبي مدعي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم جواب ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات جواب ولد في مكة ومات في المدينة dadka muslimiinta ayaa ah kuwa u ooman dowraadka sharciga ahi mahadsanid cabdiraxiin wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaat الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود munaasabadan ballaaran oo dowro socotay muddo saddex bilood ah oo loogu soo xirayay ciidamada xisbada degmooyinka ee deegaanada wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka dhacday degmada celcadde kaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado ugaasio nabadoono iyo culimo udiin ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyey xafladda ciidamada xisbada dowrada loogu soo xirayay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimo udiinka idan dalibal cilmiga waa shay aad iyo aad qaali u ah qofkana haddii uu jaahil yahay oo jahli ku sifaysan yahay haddii waxa weeyaan waa un qof baadidii ahalkeeda ah Ee, sidaa darteed dadka dhallinyarada ee ardada ah ee maanta xafladan loo dhigayo cilmiga furihiisii baa laydin tusay bilowgiisii baa laydin tusay Ee, inaad taas ayada marka juhdi ku bixisaan baan idinku baraarujinayaa aad macnaha maaragtay ku dadaasha sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي هو والغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaaska beesha cali maxamed iyo namadoon cali axmed oo ku magac dheer cali sandheere ragga meesha fadhiyo waa raggii maaragtay xusbada ahaa waa raggii dadka maamulahayay raggaas asaga marka culumtaas ayada aad ilaahay idin baray ood maanta noo soo bandhigteen camalfalkeeda inaad maaragta ummadda kula tacaamushaan adinkana naftiina aad ku waxaysaan waan kula dardaarmaynaa annagoo odayaashii ana waan ku garab taagannahay waana la hayaa gaalaana haysa meel alla meelu joogo waa noo midooba maxaa loo midoobay muslinkii baa loo midoobay diinta islaamkii baa loo midoobay in la baabi'iyo saad arkaysaan marka waa nala soo aaday gaala waddankay soo aaday waa noo timid kaama maqna midabkaagay leedahay qabiilkaagay leedahay saad wax u taqaanaan bay yaa qaarkood wax u yaqaanaan kulligoodu ma wada yaqaanaan waa la isku dhex dhuumanayaa waad arkaysaan haddeer toddobadii degmo haddeer waxaa buuxiyey etoobiyaa buuxisay kuwaa la soo diray makhaayadaha ka shaqaynaya guryaha ka shaqaynaya dharka kuu dhaqahaya adiga kula socda kuu shaqaynaya yaasu yimid kuwa la raba inay dadka ka qabtaanna adinka weeye ma ahan markii ugu horeysay oo dowro caynkan oo kale ah loo soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona sidoo kale dowraad noocan oo kale ah loo soo qabtay mahadsanid casaam muqaawamada muslimiinta falastiin ayaa gantaallo ku garaacay magaalada talaabiib oo ka mid a dhulka muslimiinta falastiin ee xoogga lagu dejiyey sahyooniyadda yuhuudda xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya kooxaha xaska caabinta filistiiniyiinta ayaa waxaa maalintii shalay ay weerar duqeyna ku qaadeen magaalada talaabiib ay xoogga ku haystaan yuhuudda wararka ka imaanaya magaalada khaza ayaa sheegaya in gantaalo laga riday magaaladaas ay muqaawamadu ku weerareen talaabiib iyadoona warbixin ka soo baxday ciidanka yuhuudda lagu xaqiijiyey in weerarkan uu dhacay iyadoo aysan wax digniin ah bixin nidaamka difaaca hawada ee maamulkooda dhanka muqaawamada war ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan jawaabiclin uu ahaa duqeymaha iyo weerarada xasuuqa ah ee yuhuuddu khaza ka geysanayaan weerarkan ayaa waxaa uu bixinaya fariin cad oo ah in toban bilood kadib ay weli kooxaha muqaawamadu awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee yuhuuddu xoogga ku haystaan taasoo beeninaysa sheegashooyinka sahaynada ee ah inay wiiqeen awoodda kooxaha muqaawamada muddo ku dhowaad hal sano waxa ay filistiiniyiintu dagaal adag kula jireen maamulka xaaqidka yuhuudda ee xoogga ku haystaa dhulalka muslimiinta reer filistiin iyadoona xasuuqyada ba-an ee ay geysanayeen yuhuudda aysan shacabka reer filistiin u soo kordhin waxaan ka ahayn sugnaansho inuu ku dhabar adeegaan dagaalka ay halgankay kula jiraan maamulka xaaqidka ah yuhuudda ee gumaadka ku haya muslimiinta reer filistiin mahadsanid xaaris dagaal culus oo u dhexeeyey jabhadda faano iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka maxaarada halkaas oo boqolaal qof lagu dilay shalay gelinkii dambe ayay maleeshiyaadka jabhadda faano ee mucaaradka ah waxay la wareegeen gacan ku-haynta degmada kooba ee kaabiga ku haysa xuduudda gobolka tigree iska horimaadyo culus ayaa laga soo wariyey mandiqada ciidamada xabashada ayaa weerar rogaal celina ku qaaday dhowr tuulo oo ay qabsadeen maleeshiyaadka faano ilawareedyo ayaana sheegayay in tobnada askari ay labada dhinac isaga dileen dagaalada laayaanka ahaa wararka ayaa intaas ku darayay in maleeshiyaadka faano ay kaabiga ku hayaan magaalada raaya ee ismaamulka tigreega waxaana la filayaa in arrinkaasi uu weji cusub u yeelo londonka ka socda ee ismaamulka maxaara warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in ciidamada kooxda tigreega ee t b l f ay dhankooda bilaabeen is-aruursi ay ku difaacanayaan magaalada raaya dagaaladan dib ugu qarxay waqooyiga itoobiya ayaa imaanaya isbuuc kadib ah markii ay kooxaha mucaaradka ee amxaarada iyo oramada ay ku gacanseereen wadahadallo nabadeed oo ay la galeen nidaamka abiy axmed mahadsanid marwan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas aan ku horumarna wilaayada bakool waxaa warbixintan inoo haya cabdiqani maxamed weli waxaa si habsami leh uga soconaya wilaayada bakool xamladii irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad waxaana maanta warbixintan kusoo qaadan doona macalimiinta madaarista qur-aanka iyo kuwa iskuulaadka iyo sidoo kale timajarayaasha oo si weyn uga faa'iidaystay xamladaasi kulanka oo qaatay muddo hal maalin ah ayay ku qaateen mawaadiic kala duwan oo taabanaya shaqooyinka ay bulshada u hayaan iyo waajibaadka ka saaran inay si hufan u gutaan macalimiinta iyo harqaanleyda ayaana markii uu kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay inay si dhammaystiran u qaateen awaamirta la siiyey ayna dhaqangelin doonaan mayba kuma tahay walaa una macnaha ka qaadani tarbiyatu alawlaad alsalaatu wa makaanatuha fi lislaam towbatu ila allah alsamcu walaaca liwallaati lumuuri kasratu aldunuubi walmacaasi khadaru alishaacaat fi camal aljamaac adraaru almukhaadaraat walmuskaraat الولاء والبراء خطر الاختلاط محرمات الاستهام بعض الناس محاضرات ايد ايد انفر بدن بابك قادني او كهذا لايان موضوعيال كلا ددون الى تمنيوشن محاضر او كلا تنبابك قادني جزاهم الله خيرا علمدي او نيمبياسي إلهي سبحانه وتعالى ميزان جو حق كابد بشون الله اندافة محاضرات كسكديب ما يبانني دول أخريين dhowr qodob oo dirdaaray waanani dul akhri oo waana markaa een mucalimiintana eedi eedan qoshayaan dhammaan muxaadaraadkiinani dul akhri iyo washaayaadka iyo dirdaarooyinkanani si taalooyinka wilaayada nasiidi sududuubahaan yaan qaadani insha allahu tacaala waana may fadaanaha inuuna dhagangelino fadaana haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala idma ilaahi subxaanahu wa tacaala hani garabgala antiiba dowradan tanga hanin qaban qaabiday talaba kala haytay ama duruusbika biyaasina ilaahi subxaanahu wa tacaala yowna miisaanju allahanka kaba dembishuun allahan dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اسمي طلحة محمد إبراهيم ميبقى مدها dadkii dowrada geeka degmada ninqaqobadi xamlada geeka xarakada ninqobati maasha allah xamle eed iyeetanka gancan yahayti xamle eed iyeet haddanan fadla badan ahayti ana mayba kuma tahay macalimiinta gaar ahaan mayba haddana kuma tahay hin dadka oo tamijaryaasha kuma tahay xarakada mayba idinkula dardaarantahay hinta mijaryahaasay haddii nagata dhanka nadaafadda haddii nagata madagasa qaldan linyaraw ama gerka lixiiraw haddii nagata qodobo wanaagsanaa idninkula hadali awalba kolley ra'siga iyo lixiga suhun minyaro jarna ama saqalda minyarana haddana qodobkiyeeda haddana geeka safayna ninkula dardaarantahay maasha allah dhaqangeliyo doona haddii ilaahay ogolaada maana mala arago doon insha allahu tacaala mada unu saqaldan haanjarnay mana lixiyo unu saqaldan haanjarnay ma araga doonta insha allah si wanaagsan inkula dardaaranti yawnuma insharafa doon insha allahu tacaala hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah kulamada ku saabsan xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si isku mid ah uga soconaya magaalooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona bulsho weynta degta wilaayada ay si aad ah uga faa'iidaysanayaan mahadsaned cabdi qani dhanka wilaayada jubbada hoosena waxaa warbixintan xamalada ku aadan inoo diyaariyey bashiir muxuudiin abow ayman xamladan wacyigelineed ee maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose isla markaana maalmihii lasoo dhaafay si dardar leh oo ay iska kaashanayeen mas-uuliyiinta wilaayada ducaadda iyo culimmada kaga socotay degmada jamaame waxay markan ay ka ambaqaaday degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulamadii ugu horreeyey ee xamladan lagu koryeelayo waxay wilaayadu la yeelatay nabadoonnada waxgaradka oo ay sii dheeryihiin ganacsatada si loo gaarsiiyo ololaha ay mujaahidiintu dacwad iyo wacyigelinta ugu gaarsiinayaan bulshada ay mas-uulka ka yihiin kulankan ayaa looga niqaashay arrimo badan kadibna waxaa la soo gudbiyey kelimaadkii muhiimka ahaa iyo qodobadii bulshada lagu wacyigelinayay haddaba waa kuwan qodobada ay wilaayada u soo bandhigtay nabadoonnada waxgaradka iyo ganacsatada kamsuuma si iyaguna ay xil isaga saaraan ilaalinta ammaanada ay allah ula hortegi doonaan xisaabinteeda oo ah mas-uuliyadda bulshada maadaama ay kaalin muhiim ah iyo dowr muuqda ku leeyihiin arrimaha deegaanka qodobada soo socda kow in ay la socdaan nabadoonnada ee salaadiintu xaaladda dadka ay mas-uulka ka yihiin qodobka labaad uu kala dagaalamo mamnuucaadka dadka uu nabadoonka ama suldaanka u yahay qodobka saddexaad waxaa weeyaan in ay ugu shaqeeyaan si daacadnimo ah ummadda ay mas-uulka u yihiin kana ilaaliyaan ka qaadista qarashaad ka baxsan nidaamka qodobka afaraad aan dhaho inay ka fogaadaan qabyaaladda iskana ilaaliyaan dulmiga dadka diriska la ah inay hormuud u naqdaan kana qayb qaataan gaarsiinta dacwada dadka ay mas-uulka u yihiin kuna soo jiidaan dadka waxtarka u leh camalka ee ka dhashay beesha ay maamulaan qodobka lixaad waxaa weeyaan in ay ka shaqeeyaan isfahanka maamulka iyo dadka uu nabadoonka u yahay kana fogaadaan wax kastoo keeni kara isfahan darro iyo kala fogaasho dhankooda ganacsatada iyo nabadoonnada ayaa soo dhoweeyey islamarkaana ballanqaaday inay gacan ka geysan doonaan hirgelinta qodobadii lasoo saaray sida uu sheegayo nabadoon qaasim cali xuseen goobo oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada haddaan nahay dhaqan haddaan nahay ganacsato iyo walaayo annagoo isku duuban si kal ilaabayn iyadan u qaadan waana soo dhoweynay waxaan rabnaa insha allahu tacala hor istaagno dadkana macruufta farno munkarkana reebno kana qayb qaadano awaamiirta soo baxda insha allahu tacala sidai u dhaqan geli laheed habeenii maalina un taagnana insha allahu tacaala ayaan halkan isugu imaanay waana qaadano si niyadii kal ilaabaan u qaadanay waana ku faraxsannahay in waxyaabahan qalabkan baktiga ee gaaladana laga mamnuuco dhaqanka iyo dhammaan ganacsadaanada annagoo ku idil maanta degmada kamsuuma waxaa naloo sheegay oo annagana aan qaadanay oon si laableh u qaadanay oon u qaadanay si kalsooni leh in aan ka fogaano wixii xumaan oo dhan sida moobeellada waaweyn maraq digaagga wixii walaayada oo noo sheegtay waa qaadanay si kal iyo laablaan u qaadanay sidoo kale maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulamo kale muxaadaraad iyo nadawaad qiimo badan u qabanaya bulshada si looga wacyigeliyo waxyaabaha keenaya inuu dhaawac soo gaaro qiyamka islaamka anshaxxumadana ku faafto insha allah kulamada soo socda iyo nadawaadkuba hadba wixii looga hadlo waan soo tabin doonaa haddii uu allah oggolaado aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu